Xaaladaha isbeddelka cimilada ayaa ah mid guud ahaan dalka saameyn xooggan ku yeelatay. Waxaa socda dadaallo badan oo ay iskaga kaashanayaan hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa dawliga ah oo ku aadan sidii dalka looga samatabbixin lahaa xaaladahan kala duwan ee saameynta isbeddelka cimilada. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Hirshabelle oo kaashanaysa hay'adda marka la soo gaabiyo loo yaqaano LCOY ayaa Jowhar tababar ugu qabatay ku dhowaad afartan dhalinyaro ah waxaana madasha ka hadlay Ustaad Cabdiraxmaan Shucayb Jayle oo si qoto dheer u sharaxay muhiimadda ilaalinta deegaanka.
marka cafan ee, barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay ee, isbeddelka cimilada si guud macnaha Ee, afka qalaad climate change ayaa la yidhahdaa marka isbeddelka cimilada marka in hawshaas maaragtay ee, annagoo dhallinyaro ah oo muwaadiniin ah inaan dhabarka u istaagno wacyigelintii iyo sidii dadkii waxoogaa mataqaanaa cimiladaas saamaynta iyo culeysyada iyo maaragtay ka jir waa dareemi kartaan cid ku baraarugso ma lahan marka in aan maaragtay dadka ka wacyigelinno ee, qaabkii ee, maaragtay dhibaatadaas loo yarayn lahaana maaragtay in aan insha allah cilmi ba- cilmi waxawaa mataqaanaa aan cilmi cilmi waxawaa mataqaanaa guruubeed ka sameyno si aan uga doodno ee qof walba research u soo jeediyo marka insha allahu tacaala hawshaasaan gudagalaynaa marka waxaan jeclahay qof walbana maaragtay inuu feejigan yahay hadda waxaa malaha attentionka inta usoo wada jeeda hadda microfonkan qof walba attentionka inta usoo jeeda sooma saasoo kale waxaa la rabaa gurigaada inaad ka bilowda waa loo baahan yahay inaad dhahdid haye dhuxulaa soo bilowda may ahaa hawshan waa khatar waa mataqaanaa marka loo fiiriyo ee, cimilada isbeddelka cimilada soomaaliya marka gurigaa ka bilaaba inaad dhahdi waa soo saas maa ya marka hadda waxaa waxaa bulshada markaas waa gaari ee, qofka guriga jooga familka muxuu dhahaa war aniga guriga wiilkeenna wuxuun dhahay maaragtay ee, dhuxushaan maaragtay la shidaayo waa qayb maaragtay cimilada ay saameynay qayb ka tahay in la joojiyaan doorbida qof qofoo ku daysana soo ma Ugu dambeyn qaar ka mid ah dhalinyarada tababarka loo qabtay ayaa ka hadlay waxa ay ka faa'iidaysteen tababarka muddada uu socday.
magacaygu waa ikraan cabaas waxaa ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jowhar waxaan maanta nasiib u yeeshay inaan ka qayb galo kulan looga hadlayay climate change ama isbeddelka cimilada oo loo- ee loo qabanaya dhallinyarada ku nool magaalada jowhar kulankaasoo wax badan markay dhallinyarada fikrada isdhaafsadeen een, la ogaaday sababaha waxyaabaha sababa climate change-ga iyo sidii loo xalin lahaa ayadoo qayb ay ka tahay yacni dhallinyarada inay doorkooda ka qaataan ayagoo si wadajir ayagoo markaas sameynayo wacyigelin haddee noqon lahayd sidii loo yareyn lahaa ama loo dabargoyn lahaa ee maxaa la dhahaa isbeddelka cimilada oo waxyaabaha ugu waaweyn oo sababo aan ognahay ee tahay dhirtoo la jaroo kaleente in bulshada lagu baraarujiyo inaysan dhirta jarin ee beertaan een, wax badan ayaan ka faa'iidnay kulanka handaan nahay dhallinyarada ku nool magaalada jowhar aad iyo aadan uga mahadcelinaynaa dhammaan dadka soo qaban qaabiyey barnaamijkan magacayga waa fu'aad usmaan cabdulle maanta waxaa ka qayb galay magaalada jowhar borograam ku saabsan isbeddelka cimilada sida loo yareyn karaa iyo sida loogu faa'iidaysto Een, isbeddelka cimilada waxaa loo yareyn karaa in la yareeyo een, in la jaro geedaha in la yareeyo warshadaha in qaaca ay ku sii deeyaan hawada sida loo ilaaliyo isbeddelka cimilada waxaa ka faa'iidaysanay sida u yareyno geedaha in la jarin iyo geedaha in la beero dhirta in la ilaaliyo dadka in lagu wacyigeliyo in geedaha aan la jarin wasaqooga oo hawaga in lagu sii deynin iyo waxyaabo kaloo badana ka faa'iidaysan tababarada wacyigelinta isbeddelka cimilada iyo ka digista waxyaabaha keena ayaa si xooggan kaga socda magaalada jowhar